kulankan oo loogu gogolxaaraya dhaqangelinta qodobadii ay maamulada ku heshiiyeen maalin ka hor islamarkaana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya uu goobjoog ka ahaa ayaa mar kale lagu qabtay garoonka diyaaradaha gaalkacyo wadahadalka oo maantay si foolkafoola ay u wada fadhiisteen madaxweynayaasha labada maamul iyo saraakiisha ciidamada ayaa inta badan dooda laba daran ahayd sidii loo wajihi lahaa kala qaadista ciidamada isku horfadhiyo goobihii lagu dagaalamay iyo meelmarinta qodobadii ay horay u gaareen madaxda maamulada galmudug iyo puntland wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalk soomaaliya cabdiraxmaan odowaa oo wadahadalka dhinacyada galmudug iyo puntland ka qaybgalay ayaa saxaafadda u sheegay in laysku afgartay meelmarinta afartii qodob ee horay loo saxiixay islamarkaana tallaabada ugu horreysa laga dhigayo kala qaadista labada ciidan ee ishorfadhiya
waxaa lala shiray taliyayaasha ciidamada labada dhinac iyo saraakiishii kala hogaaminaysa ciidamada waxaa la faray wixii lagu heshiiyey waxaana loo sheegay ciddii hadda wixii ka dambaysa ka baxdaa in mas-uuliyadda ay qaadi doonto saraakiishii shir gooniyahay galeen ayagoo uu hogaaminayo taliyihii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mar kadib haddana waxaa lala shiray labada gole ee wasiirada puntland iyo galmudug yaa madaxdii la shireen ayagana waxaa loo sheegay nabadda sidii loo qaatay in laysku raaco oo nabaddii la wada ilaaliyo xaaladda magaaladu waa degan tahay shaqaaqa la'aan ma aha madaxweynayaashu waxay iska waraysanayaan dhibab yaryaroo dhaca inay mar walba ka wada hortagaan oy si joogtaa uga wada hortagaan halkaana maantay la wada joogayaa ilaa arrinkan ciidamada la kala qaado laga xalliyo odawaa ayaa tilmaamay in labada madaxweyne ay dammaanad qaadeen in mar kale gaalkacyo aysan ka muuqan saansaan colaadeed oo ka dhex aloonsanta galmudug iyo puntland dhibka in la joojiyaa asalku yahay dhibkana haddii layiraa wuu joogsanaya shaqada waa la qabanaya madaxweynayaashu xalay iyo shalay iyo markay is arkeen waxay dammaanad qaadeen inay arrintaani soo laabanaynin waxaad hadda markhaati ka tihiin sida hadda ay u fadhiyaan ay u wada hadlayaan marka waxaan isleeyahay annagu ma lihiin awood tiro badanaan leenahayoo waxbaan saas u kala celinaynaa dadkanaan ku kalsoonnahay mas-uuliyaddoodaan ku kalsoonnahay waa wada joogeen dadkan halkanay wada deganaayeen waa wada noolaayeen waxbaa ka samirirexday samirirxashadiaan u joognaa brime ministerkuna ballanqaadka uu bixiyo ah gaalkacyo nabadahayn ka laaban maayo yay noqonaysaa marka waxaan rajaynayna reer gaalkacyo inay hawsha noo fududeeyaan qaybaha culimmada gobolka ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay kulanka waxaana culimaa udiinku ay tilmaameen in kaalin weyn ay ka qaadan doonaan nabadda gobolka mudug markaasna culimmadu waxay ku leehay dowr aad iyo aad u muuqda sida maantaba ay dowr muuqda ugu leedahay bay mar kasta ugu lahayd kana qayb qaadanaysay maslaxada iyo hagaajinta iyo sidii amni waara loo heli lahaa uguna boorinaysay bulshada noocyadeeda kala duwan ama mas-uuliyiinta ha ahaato ama mujtamaca kaleba ha ahaatee haddana dowrkii baan diyaar u nahay kuna shaqaynana haddii ilaha idmo annaga waxaan u xilsaarannahay ummadda inaan wanaagga u sheegno sharta iyo xumidana uga digno maslaxadooda adduun iyo aakhirana aan ku hagno taa ayaan leennahay kaalinteennana insha allahu tacaala ma beer daraynayno waanan ka faa'iidaysanaynaa ummaddana waa uga faa'iidaynaynaa ma kuu muuqataa saansaan nabadeed ee gaalkacyo saakay haddiise ay jirto bulshada maxaa dhihi lahayd aniga sasaan nabadeed baa saakay noo muuqata waxaan aaminsanahay codadkii saaka aan dhegaysannay hadalladii meesha ka yeedhay inay ahaayeen kuwa ugu dambeeye aan rajaynayaba colaad dambe inaanay ka dhici doonin mudug insha allahu tacaala dhinaca kale hal ruux ayaa dhintay laba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii koox hubaysan ay ku rasaaseeyeen agagaarka garoonka diyaaradaha gaalkacyo waxaana ninka dhintay uu ahaa ganacsade halka xubnaha la dhaawacayna uu ka mid ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug wararka ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta dhimatay iyo kuwa dhaawaca uu soo gaaray ay ka mid ahaayeen guddi ku howlanaa kala qaadista ciidamada isku horfadhiyo goobihii dagaaladu ay ka dhaceen gaalkacyo oo maalmahan marti u ahayd mawjado colaadeed ayaa maantay xaaladeeda degan tahay ha yeeshee ma jiraan ilaa iyo hadda dad gaalkacyo dib ugu soo laabtay oo horay uga barakacay dagaaladii horay uga dhacay gobolka cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo